إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa kordhay tirada ciidamada dowladda federaalk loogu dilay dagaal shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji oo hoostaga magaalada kismaayo khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal laba maleeshiya beeleed ku dhex maray degmada luuq ee gobolka gedo dagaalo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalooyinka baydhabo iyo xudur ee gobolada baay iyo bakool horumar ballaaran ayaa ka jira degmada tiiglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool halkaas oo ay booqasho ku tagtay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan siga dhalxa ayaa ka hadlay askar ka tirsan dowladda federaalk oo ciidamada dowladda ay ku dileen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wasiir hore oo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa maamulkaasi ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay dhibaatada dhaqaale ee ka jirta gobolada waqooyi maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa dowri diini ah usoo xiray habeenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame wilaayada bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay degmada buurdhuxulle ee gobolka bakool موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa kordhay tirada ciidamada dowladda federaalk looga dilay dagaal shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji oo hoostaga magaalada kismaayo warkaas iyo war kale oo ku saabsan dagaalo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalla ka fuliyey gobolada ah jubbada hoose baay iyo bakool haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka jubbada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal shalay ka dhacay deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas ciidamada dowladda federaalk looga diray lix askari halka kow iyo toban kalena looga dhaawacay dagaalka oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u suuro gashay inay guud ahaanba la wareegaan deegaanka buulaxaaji halkaasoo ay ku gubeen saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ee ay isaga carareen dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano iidow dhigaal ee magaalada baydhabo
khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaal laba maleeshiya beelood ku dhex maray degmada luuq ee gobolka gedo cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya wararka aan ka helayno degmada luuq ee ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo wadadega degmadaasi dagaalkan u dhexeeya labada maleeshiyo ayaa lasoo warinayaa inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aanan helin inta uu la-eg yahay khasaaraha uu geystay dagaalka maleeshiyaadkan ku dagaalamaya degmada luuq ayaa muddooyinkii dambe is-hor fadhiyey iyadoona la sheegay inay isku heestaan aanooyin qabiil dagaalkan ayaa saameyn adag ku yeeshay isku socodka dadka iyo goobihii ganacsiga mas-uuliyiinta maamulka dowladda federaalk iyo kuwa la baxay jubbaland ayaa lasoo warinayaa inay isaga baxeen degmada iyadoo dadka qaar ay ku eedeynayaan inay iyaga hurinayaan dagaalka waxaa muddooyinkii dambe aad u soo xoogeysanayay dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka wadadega goobaha ay joogaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kuwaasoo geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed horumar ballaaran ayaa ka jira degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bakool halkaasoo ay booqasho ku tagtay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan warbixintaasi waxaa soo gudbinaya yaasir cabdallah بسم الله الرحمن الرحيم
taxnaha bakool qaybtiisa shanaad oo ay baahiso warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaa lagu soo qaatay degmada tiyeglo oo ah xarunta wilaayada islaamiga bakool muuqaalkan oo la daawan karo in ka badan labaatan daqiiqo waxaa lagu arkayaa horumaro kala duwan oo ka jira tiyeglow kuna tallaabsadeen dadka halkaasi ku nool kadib markii ay heleen amni ku yimid shareecada islaamka marka laga hadlayo xagga dhismaha waxay magaaladu ku tallaabsanaysaa horumar ballaaran iyadoo ganacsatadu ay dhisanayaan guryo dhagaxaan iyo mutuleel ah buundiyaal iyo dhallinyaro xoogsataa ayaa dhididkooda maalaya islamarkaana cunaya waxay gacantooda ku shaqaysteen
waan wax ka dhisaa hadda fardhis baa noo socda qolbaa qolal baa hadda ku jirnaa fardhiskaas markuu noo dhammaado fargaas baanu ku bilaabaynaa fargaaska markaan dhammayno mutuleelkaan saaraynaa guryahaas markaan dhammayno oo mutuleelka saarno markaas kadib wixii haddana noo soo baxo dieglow waxay leedahay suuqyo waaweyn oo lagu iibiyo qaybaha kala duwan ee badeecadaha ay dadku u baahan yihiin waxaana ka mid ah suuqa bilicsamo oo ah suuq ballaaran oo aad u qurux badan suuqan waxaa inta badan lagu iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan ganacsato haween iyo ragba leh ayaana halkan meherado ganacsi ku leh iyagoo haysta macaamiil wanaagsan
wayba gadaane dharkay jimnida oo noocyadiis kala duwan sida oo baataga iyo mayla raaya calaabtun kale oo dharko oo noocyadiis kala duwan ku kooban miilunka gadaan marka saas dartiya insha allahu tacaala wayba ka faraxsanaa ini miilun qiimaha badan leh oo nadiifka ee dhaniin dhisi oo dhawaanha kabiirni unoo marka horaana dadka ganacsatada oo jimlada gadaaw suuqa dharka gadaaw kuma tahayni iyo haddana wayban haniin mayla raaya miil oo bilicsano la rabo xarunta bilicsan oo la rabo mid ka mid ah waxyaabaha ay caanku ku tahay degmada tiyeglow muuqaalka taxnaha bokolna lagu soo gudbiyey waa beeraha cinabka ganacsatada beerahan ayaana sameynaya horumar kala duwan iyadoo waxyaabaha ka soo gao beerahooda loo iibgeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka khudaaro badan oo beerta ka beernana jarta ee oo ka abuuran oo isticmaalshe iyo wadanka degmada la isticmaalayo meel kasta la isticmaalayo dhoofiyaa had isku jirta wadamada kale ndhoofiyaan beledweyne ilaa ma ndhoofiyaan baydhabo ilaa muqdisho yaa ndhoofiyaan qudaarta una beeraan badi qofka beeraley horta abni aan baahan yihin ee dadka kale ee haddii wadanka dadka kale murtadiintii walaas roogeen amniga baxumaay wala haystoolkuu dhacay beerta mutaacbad kornab malabka ayaa sidoo kale ka mid ah arrimaha ay ku tilmaaman tahay tiyeglow shirkado iyo shakhsiyaad ayaana duleedka tiyeglow ka samaystay goobo lagu xanaaneeyo shinada si ay u dhasho malab saafi ah niyow shinadun walba u hanaaneeyaane ahe waltamiir oo biridka manaha dhowr kilomitar oo magaalo anka dhowayne oo mayla araay miiridad ka digin hayne iyo ka hanaaneyaane duurka geliyaane mayla araay ii santuuqiyada mayla araay ya isticmaalan dool soomaaliya wala araaya usuuna oo horeyli isticmaalada jariya isticmaalaan laakiin inta badan haddi ku guuraysan tuugada isticmaalaan marka laga hadlayo gudaha magaalada tiyeglow waxaa magaalada jooga dhallinyaro ku qancay dalkooda oo aanay ku jirin tahriib iyo buufis waxaana ay qabanayaan shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay maqaayadaha lagu shaaheeyo iyo kuwa laga cunteeyo ilaahay ka mahadsan runtii mayba nagatay ila mugdi ka jaray oo irahaanbatiya naganay alxamdulilah xaaladda eediyeedaan faylata islaamkan way ka noolaaday nimci jarta war runtii langnooma qanlin sheegaw wali lankiroog waaba aragahay langnooma qanlin sheegaw ku jira alxamdulilah
siyaasiga dalxa ayaa ka hadlay askari ka tirsan dowladda federaalka ay ciidamada dowladda ay ku dileen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed muudey maxamed cumar dalxa oo horey xilal ugu soo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay ciidamo ka tirsan sirdoonka oo kuwa kale ku dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose xildhibaan dalxa oo ka mid ah baarlamanka dowladda federaalka oo ka hadlay dil habeen hore ciidamo loogu geystay degmada afgooye ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in sirdoonkooda uu si bareer ah u laayo askarta kale waxa uu xusay in ka xun yihiin falka ay ku kaceen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka isaga oo intaa ku daray in ilaa iyo hadda aanan wax jawaab ah laga helin labada maamul ee ka jira degmadaasi
maaragtay ee dhinaca ciidan isan oo hadda magacii ciidan dowladeedna la siinayo laakiin sida waxay u dhaceen ama falka in aanan noqonin karin maaragtay ee fal ciidan ee hadda laga sugi karo ama laga filan karo oo magaca dowladda ku socdo oo ciidan ciidan kale oo asbaab hadda aanan la ogeyn inuu soo duulo uu dilo oo markaasna ee haddana ee si haddana xadgudbo waxaaba yaraatee markaas ee kalifaya aanan jirin in maaragtay ee weerar noocaas oo kale lagu qaado marka aad baan arrintaasi oga xunnahay inay haddana dhimasho ay maanta dadkaasi dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeedba ilaa iyo hadda aanan helin waxa ay arrintaasi kalifay oo ama cidka maaragtay hadashay aanan jirin si kastaba ha ahaatee dibadbax looga soo horjeedo arrintaani oo ay dhigeen ehelada askarta la dilay ayaa shalay ka dhacday afgooye
ciidamada nabad sugid waaye halanay ka soo baxeen afar dhafood ay dileen oo weliba haddana oo ciidamadiioo ka mid ee nabad sugid ah laakiin iyumaba tirsadaana markay afar dhafood ay dileen laba dhafood ay ka dhaawaceen toddoba dhafood ay wadadeen
waxay sheegeen askarta dilalka geystay in ay ka soo baxeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha soomaaliya ku sugan marka laga yimaado dhibaatada ciidamada dowladda ay ku hayaan shacabka ayaana haddana marar badan dhexdooda waxay isku laayeen goobaha ay ku sugan yihiin
wasiir hore oo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa maamulkaasi ku iideeyey inuu mas-uul ka yahay dhibaatada dhaqaale ee ka jirta gobolada waqooyi farxaan cali ayaa ka waramaya cali axmed maxamed loo yaqaano cali dhagoole oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa maamulka la baxay somalilan haddana ka mid ah xisbi mucaarad ah ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada dhaqaale ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusii baahaysay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi waxa uu sheegay in maamulka la baxay somalilan uu mas-uul ka yahay dhibaatadan bangiga maamulkaasna uu soo daabacay lacago bir ah kuwaas oo uu ku bixiyey qarash badan boqolkiiba shan iyo labaatan ayaa sicir barar ku dhacay mushaharkii shaqaalaha ciidamada ama inflationkii dalkuu maraya waa tenty five percent oo afar meelood marka loo qaybiyo waa meel ka mid ah waa mid xukuumaddu koos garaysay iyadoo faa'iido laga doonayo ayaa toban milyan oo dollar nowdka tree hundred lagu soo sameeyey lacag dhan saddex boqol iyo konton bilyan maxay dhashay taasi waxay dhashay inaynu ku dhaco inflation tenty five percent inuu luuskaroobo wax kasta oo aynu haysanin wax dad faa'iido doona xukuumadda maanta oo faa'iido doona toban milyan oo dollar bay ku soo samaysay lacagta dee lama doonayo taa waxaa la doonayaa in noloshaada wixii taabanayay in laga faa'iido waxaa la samaynayo oo birahan cusub ee lacagta laga urursanayo iyo dadkan doonaya inay qutulyoonkii ummadda ama noloshii dolka inay furaan waar ka daayaa baanu leenaha oo dadka yaan la dhibaatayn waxa uu intaas ku daray in shirkad laga leeyahay dalka hindiya uu u xayiran yahay ganacsiga ayna xiran tahay tekadda islamarkaasna aysan gudbaynin cid aan warqad ka soo qaadan shirkaddaasi dekedii waa xirantay saaka wixii badeecaddaas itaa ilaa ay soo maraan organis muxuu ahaa instituusha kaa yaree dee anigu aanan garanay meelu ka sharciyeysan yahay ee shirkaddaa la leeyahay waa habaa hindi dadka qaarna waxaa bay leeyahay waa instituusha yare hindiya laga soo kaxaystay waa birihii cusbaa la dhiganayo laba jeero hore way fashilantay waa mar saddexaadka iminka burwaqaasaa loo dhexraaciyey dekadiina way xidhantay waxaa la yidhi ciddii aan halkaa ka soo qaadan warqaddaasi waxba loo cashuuri maayo weli waxaa la dhibaataynaya waa qotulyoonkeennii dekadda innagu production ma soo saarno industrina ma lihin beerena ma lihin waxaynu ku noolayn waa ganacsigu ganacsigii yar aynu ku noolayn ee nolosheennu ahayd ayaa maalinba nin bir cusub loo dhigayaa maamulka la baxay somalilan ayaa ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daaban islamarkaana dhaqaalaha waddanka baylaha uga dhigay shirkado shisheeye oo boob ku haya ilaha dhaqaale ee soomaaliya maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa doori diini ah usoo xiray habeenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame warkaasi waxaa inoo haya cali aadan dowradan oo socotay muddo siddeed maalin ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad laba boqol oo haween ah oo isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada jamaame qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay dowrada ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan la hadlay iyagoona munaasabada ka sheegay kutubadii ay ku qaateen dowrada iyo muddada ay socotay sideed maalmood oo dooro ah waxaan halkan ka faa'iidaysanay saddex kitaabood oo kala duwan ah kitaabka koowaad arbacuuna nisaaya kitaabka labaad arbacuuna nabawiya midka ugu dambeeya kitaabka duruusul muhima licaamatil umma waxaan halkan kasoo jeedinaya kitaabka la yihahdo duruusul muhima darsiga koowaad arkaanul islaam cadeyn la cadeyna arkaanul islaam khamsatun ee shantaheed shahaadatu waa inaad qirtaa an laa ilaaha alla xaq luu caawdo inuusan jirin ila allahu alla mooye wa anna muxamedun now maxamed inuu yahay rasuulullahi rasuulka alle bisharci macaaniiha iyadoo la sharci micnaheeda maca bayaani shuruudu laa ilaaha illa shuruudu laa ilaaha illa allah caddeyn la caddeynayo waa macnaaha iyo micnaheeda laa ilaaha alla xaq luu caawdo jiro naafiyan taasoo diidayso jamiicu maa yucbadu la caawdo min duuni illaahi alla sokadiisa ila allahu alla mooye muhbitan taas oo sugayso alcibaadatu cibaadada lilaahi alle waxdahu keligiisa laa shariika lahu alle wax lala wadaajo inuusan jirin munaasabada dowrada waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin nabadoonno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mid ka mid ah gabdhaha ka faa'iidaystay dowrada oo ka hadashay muddada ay socotay dowrada ayaa tix gaaban oo bogaadin ah kasoo jeedisay munaasabada lagu soo xirayay dowrada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah uma ayman oo joogto jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame halkan waxaa noogu soo dhammaaday dooro dooradaasoo lagu magacdaray gabadha saxaabiyadda ehde umahaani dooradaasoo shacaarkeeduna uu ahay cilman wa camalan maasha allah wax badan ayaan ka faa'iidnay culamadii dooradaas bixisa ilaahay subxana watacaala ajir iyo xasanaad ilaahay ha ka siiyo waxaan kala leeyahay fariinaa ugu dirayaa gabdhaha guryaha jooga inay ka qayb qaataan keyrka socdo guryaha ay fadhinan mar walbana ay soo aadaan madaariista waxaan kala leeyahay halkaana ugu soo diyaariyey tix yaroo gaabana ugu tirgalay dowradu diintan rag baa u duuwan marna aan daalaynin ummadan u danqaday waxay doonayaan diinta inay sarreyso dardaaran aan u dirayaa ragga diinta u duuwan sidii duufaantii aksa daarihii kufriga dusha ugu daataa dacayda wada jiida daayino wallahayow kuwa diintaada u duwan dariiqan wadahaya dabaqyadii fardooso daaro lagu nastiyo darajooyin ugu deeq allaahu akbar allaahu akbar wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa waxaa ka dhaca xaflado lagu soo xiro dowraad diini ah oo loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan wilaayada bakool ayaa xarun cusub oo waxbarasho ka hirgelisay deegaanka buurdhuxulle ee gobolka bakool warbixinta warkaasi waxaa eegaya maxamed sheekh cali munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimeyna kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira waxgarad qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee wilaayada islaamiga ah ee bakool xafladda ayaa daarneed furitaanka xarun cusub oo ah farac labaad ee muasasada xigma taasoo laga hirgeliyay degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayna wax ka bartaan haweenka muslimaadka ee ku nool degmada buurdhuxulle munaasabada furitaanka muasasada alxigma ugu horeyn waxaa ka hadlay malaaq muxudiini isagoona si diiran usoo dhoweeyey muasasada alxigma runtii maalintan geeka farxadan oo unhatan fadhin muasasadan oo faraji lama alxigma tijeeluha ka furnayti walaayada bakool oo geeka nabu ruxun ka furahay iftitaaxa jirroog runtii eeda aan ka faraxsana haddii una odayaalka dhaqanka shareecada islaamka un ana ilaahay ma hadiis ku bacda ma mahad nagaane si guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin qaalan kasta hoyo ku kaaadiyin habad kasto ku kaaadiyin fikir kasta oo lanku ku kaaaadiyin guud ahaantii aan mahad nagaan summa may kale aan mahad nagaane walaayadii haddii geeka lahaan wakiilada islaamka mithlaasay deegaankan roogday heer gobol heer degma iyo heer tuulo minni ilaah ee aan mahad nagaan inka horeeyo sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan inka horeeyo aan mahad nagaan runtii iyada aan ka faraxsagna gabdhaha muslimaadka eh adduunyadan geeka ma bilaaban unu diin alinin shay walba haddii diintan la kasaleeyo dad diin islaam hogaamiyo la hela nicmadan markasta horleyn karoraas dadkii noo horeeyona ka liibanin dadkii noo dambeeyona ka liibana doonaan ununa ka liibanin sidoo kale waxaa mikrofoonka loo dhiibay oo xafladda ka hadlay maamulaha mu'asasada wuxuuna ka warramay sababta keentay in laga furo buurdhuxulle alxikma إخوة جزاكم الله خيرا أولا إله سبحانه وتعالى يا أم هديانا بعد حمد الله ما بلنا معرنا ورباها ضدك حضور كان أما حفلتها قيب قالي مؤسسة الحكمة فريتان شيء جزاكم الله خيرا يا لنا قيب جي كل دوان بالشدة إن شاء الله تعالى أه حضور كيسو سو بدان ياسين كما هديانا هديانا قال هدف كو أمارنا ورباها أه لا ينصرنجي مدرسة أما مؤسسة الحكمة فريتان شيء ما يبقى سبب إن شاء الله تعالى مركل فيري باهي شانتي وبالشدة مركل فيري أنقبت درادية يلي فراهاي ما يبقى كمدا rafcul jahli in dadkan bulshada laga korweela jahliga iyo cilmihan in leen abuuro shaqooyin iyo ka shaqaysado qoraano qofka mustaqbalsha iyo maarna waliba aha ka xisaabtama koro in qof xirfadaysan intiisu ay may kale kamid ah tadwiirul mujtamac in la horumariyo bulshada dhammaantiyay maarna waliba aha si kasta iyo maarna waliba aha xaalad iyo kasta la kormaray kora in laga dadaalo iyo markastana maarna waliba aha muslimiinta ama islaamkana ka shaqeeya mujaahidiinta guntii iyo gunaanadkii gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay oo soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan isagoona soo dhoweeyey martidii kasoo qayb gashay waxauna ka hadlay waxbarashada dadkaha ku qiib galay hafladdu iftitaaga haytay limu'asasati alxikma farac jalamaad ee wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan hadalka furahay magaalada buurdhuxunle dadkaha ku qiib galay mageli bilaan culimo nuqabo ganacsato dhammaan way ballanaa jasaakum allahu kheyran ilaahay siinku ajarsiiyo maylay ka daray walbarashadu sida walaalkaada shiikh ahaa ininku waramaay kelimada tawciyada ahamiyad wiin allata qofka adduunyadiis aakhiradiisba walaas kuku badbaadow oo adaabka ilaahay kuku badbaadow adduunyan rafaadsi us kuku badbaadow may buu ahaa walbarashadu walbarashadaas noocyo fara badan allata marka in lagu faa'iidaysado mu'asasadun alxigma ee, waa goob waxbarasho oo runtii la arko hore jamciidii ama kulmiidii dhammaan qeybaha bulshada oo shishal bedela si kastaba haatee muwaasasada alxigma ee laga furay degmada buurdhuxulle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa imaaneysa xilli wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku leedahay faracyo kala duwan taasoo ay xukubartaan dumarka muslimaadka ah wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan laga furay goobo waxbarasho oo dumarka muslimaadka ay wax ku bartaan warkii alfurqaanna xilligan waa nageynta